bismi illaahi araxmaan araxiim waxaynu ku jira awali kitaabu lxaj can abi zubayr waxaa abi zubayr laga wariyey annahu samica jaabira bna cabdillaah inuu maqlay jaabir ibnu cabdillaahi radia allaahu canhumaa oo yus'alu can ilmuhalli la weydiinayo meesha laga xidhanaayo xajka faqaala waxau idhi samictu waxaan maqlay axsibuhu rafaca ila anabiyi sala allahu calayhi wasalam waxaan u malaynayaa nebiga inuu u kor yeelay eh oo marfuucu yahay eh oo faqaala markaa waxau yidhi muhallu ahli lmadiina ree madiina meesha ay ka xidhanayaan min dilxulayfa dilxulayfe weeyi waariiqu alaakhar waddada kalena waxa weeyaan aljuxfa oo dadka shaam iyo xaggaa ka yimaada ay ka xidhanayaan juxfo weeyi wa muhallu ahli lciraaq ree ciraaq meesha ay ka xidhanayaana min daati cirqin daati cirqi meesha la yidhaahda weeyi wa muhallu ahli najdin ree najdi halkay ka xidhanayaana min qarnin qarnulmanaasil weeyi wa muhallu ahli lyaman ree yamaneed halkay ka xidhanayaana min yalamlam yalamlam weeyi markaa sida xadiidkii hore nebigu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam waa hunna lahunna waliman ataa calayhinna cidda ehelka u ah iyo ciddii soo martaaba waa makaanka ay ka xidhanayso baabu tiibi lilmuxrimi qabla an yuxrim baabkana waxa uu ka warramayaa yacni cadarka loo cadrinayo ee loo udgoonaynayo qofkii xajka ama cumrada xidhanayey intaanu xidhan ka hor ilaan mar hadduu xidho mar haddii uu xidho xajka ama cumrada waxaa tiibka iyo cadarku noqonayaa min maxduuraati alixraam waxyaabaha kaga xaaraantinimoobaya xidhashadaa uu xidhay marka intaanu xarman ka hor in qofkii cadar udgoon uu isticmaali karo ayaa baabkani ka hadlaya can caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha ilaa raalaa ka ahaadee zawji nabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam haweenaydiisii ahayd qaalad waxay tidhi tayabtu rasuula allah rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam ayaan u udgooneeyey oo tiib aan u mariyey biyadii gacantaydaan cadarka ugu mariyey waxay tidhi caaisha marka liixraamihi xiina axram yacni markii uu xarmanayey ayaan waxa weeyaan udgoonka iyo cadarka u mariyey markaa siday riwaayaadka kala caddeeyeen waa qabla an yuxrim intii aanu xidhan ka hor yacni markii uu maydhay dharkii uu iska bedelay u diyaargaroobay xidhashadii qabla an yuxrim intaanu xidhan ee labayka aanu odhanay talbiyadii aanu ku dhawaaqin ayay u marisay waxay tidhi walixillihi xiina xalla markuu xalaaloobayna xalaalowgiisiina markii uu xalaaloobay waan u mariyey cadarka qabla an yatuufa bilbeyt intaanu kacbada dawaafin macnaha maalintii yowmu naxriga yacnii intii aanu kacbada waxa weeye soo dawaafin markii uu xiirtay ee jamratulcaqaba uu tuurtay ee hadigiisii uu qalay markaa dawaaful ifaadihii ka hor intaanu waxa weeyaan tegin ayaan cadarkaa usii mariyey ayaa ay tidhi can caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allaahu canha ilaahay raallah ka ahaaday qaalad inay tidhi kaannii anduru waxaabad moodaa inaan eegayo ilaa wabiisi lmiski miskiga dhalaalkiisii baabad moodaa inaan sii eegayo fii mafraqi rasuuliillaah rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam madaxiisa barhtankiisa ka muuqday caaisha waxay tidhi waxaabad moodaa inaan eegayo oon isha ku hayo dhalaalkii ka muuqday miskiga uu nebigu waxa weeyaan madaxiisa marsanaa madaxiisa bartankiisa marka halka waxaa laga qaadanayaa qofku intaanu xarman ee xajka ama cumrada aanu xidhan cadarkii iyo udgoonkii uu waxa weeyaan isticmaalay midabkiisa iyo urtiisu midna waxba yeeli mayso yacni waxa ka xaaraansan uun bacda alixraam inuu taabto laakiin qabla alixraam wuxuu isticmaalay waxba yeeli maayo baabun almisku ayabu iib baabkana waxa uu ka hadlayaa miskigu inuu yahay udgoonka ugu udgoon badan cadar la isticmaalo kan ugu udgoonka badan can abi saciidin alkhudriy waxaa laga wariyey radia allaahu can ana rasuula allah in rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama dakara inuu rasuulku soo hadal qaaduu sheegay imra'atan haweeney min bani israa'iila reer banu israa'iil ahayd oo xashad yacnii ku cubtay oo dhex gelisay khaatamahaa kaatunkeedii miskan miski dhex gelisay yacnii nebigu waxa uu soo hadal qaaday haweenay reer banu israa'iila oo haweenka xunxun ahaydoon hagaagsanayn oo si ay ragga ajaanibtu u soo raacaan kaatunkeedii dhex gelisay miski yacni ku dhex cubtay waxau rasuulku yidhi walmisku atyabu tiib miskiguna udgoon iyo cadar la isticmaalo kan ugu udgoonka badan weeye marka shaahidka xadiidka aynu ka daliishanaynaa waxa weeye ama tarjamada baabka waafaqsan walmisku atyabu tiib yacni tiib ka ugu udgoon badan weeye baabu luluwati waalkaafuur baabkana waxa uu ka warramayaa cuudkii yacni waxa weeyaan iyo kaafuurkii can naaficin waxaa laga wariyey qaala inuu yihi kaana bnu cumar ibnu cumar wuxuu aha radia allaahu canhumaa ilaahay raallia ka haada isaga iyo aabbihiiba e ida istajmara marka uu bukhuursanayo ama uu is-uunsiyayo yacni istijmaarku waxa weeye marka dabqaadka yacni waxa weeyaan dhuxusha noole ay ku jirto waxyaabaha udgoon ee uunsiga iyo waxyaabaha la midka ah lagu rido ee bukhuurka iyo waxa weeyaan qiiqa udgooni uu ka soo baxayo weeyaan istijmaar yacni waa udgoonka iyo cuudka lagu isticmaalayo dabka lagu rido ee dadku waxa weeyaan ay isku udgooneeyaan weeyaan istijmaar marka waxau yihi kaana ibnu cumara radia allaahu canhumaa ibnu cumar wuxuu ahaa ida istajmara marka uu bukhuursanayo udgoonka uu isticmaalayo uu udgoonsanayo istajmara wuxuu ku bukhuursan jiray biluluwati cuudka yacni waa cuudkaa udgoon oo dee dhuxushaa dabka ah lagu riday cuudkaasoo hayra hayri mutaraatin aan cadar lagu darin yacni cuudkaa oon cadar lagu dhex darin ayuu ku bukhuursan jiray iyo wa bikaafuurin geedkaas kaafuurka la yidhaahdo oo yatraxuhu maca aluluwa cuudka uu ku darayo iyo kaafuurka ah oo cuudka uu ku daro uma qaala dabeed waxa uu yidhi haakadaa sidaasi ayuu kaana ahaa yastajmilu kii u bukhuursada rasuulullah rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam dabeed waxau yidhi markaa ibnu cumar nebiga ilaahay sidaas ayaa uu u bukhuursan jiro udgoonka uu isticmaali jiray marka nebigu sala allahu calayhi wasalam udgoonka iyo cadarka sidaasuu u jeclaa waana sunno nebi sala allahu calayhi wasalam baabun fi rayxaani baabkana waxa uu ka warramayaa udgoonka la isticmaalo can abi hurayrata abi hureyra waxaa laga wariyey radia allaahu canh ilaahay raallia ka ahaadee qaala inuu yidhi qaala rasuuluullah rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man curida calayhi rayxaanun ruuxa loo soo bandhigo udgoon falaa yarudda yacni yaanu celin man curida calayhi rayxaanun ninka udgoon loo soo bandhigaa falaa yarudduhu yaanu celinin oo ha aqbalo fa innahu maxaa yeelay udgoonkaasi khafiifulmaxmal qaadistiisu waa fududahay oo dee wax culusoo lagugu raraya ma aha dayiburiixi urtiisuna waa udgoon tahay oo wax la dhibsanaya ma aha idan min asunna cadar haddii lagu marinayo amase laguba siinayo inaad aqbasho oo aanad celin baabu alixraami min cindi masjidi dilxulayfa baabkana waxa uu ka warramayaa masaajidka dilxulayfa agtiisa in laga xarmado can saalim ibni cabdillaahi waxaa laga wariyey annahu samica inuu saalim maqli abaahu aabbihiyo radia allaahu canhu yaquulu leh baydaa'ukum bannaankiinan marka cabdillaahi ibni cumar ibn alkhaaab weeyaan aabbihii saalim marka can saalim ibni cabdillaah waxaa laga wariyey saalim ibnu cabdilaahi oo ina cabdilaahi ibnu cumar ahaa annahu samica abaahu inuu maqlay aabbihii cabdilaahi ibnu cumaru radia allaahu canhu yaquulu leh baydaa'ukum bannaankiinan taagga ah yacni baydaa waxay ahayd meel taaga oo dilxulayfa waxa weeyaan dilxulayfa ku dhow ayay ahayd waxaa baydaana loo yidhi meel kasta oo bannaan oo ban oo kale ah oo geed iyo dhismo aan waxba lahayn waxaa la yidhaha baydaa waa banka cidlada ee bannaanka ah marka waxa uu yidhi cabdillaahi ibnu cumar baydaa'ukum bannaankiinan meeshiinan taagga ah ee bannaanka ah ee dulxulayfe ku dhowey haadihi bannaankani allatii bannaankanoo takdibuuna aad ku been abuuranaysaan calaa rasuuliillaah rasuulka ilaahay aad been ka sheegaysaan sala allahu calayhi wasalama fiihaa banaankani bannaankan cidlada ee dulxulayfe ku dhow eed rasuulka ilaahay ku been abuuranaysaan eed leedihiin rasuulkaa ka xidhay oo halkan xajka ka xarmaday wuxuu yidhi maa ahalla rasuuluullah rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam kama xidhan xajka ilaa min cindi almasjidi masaajidkaa dulxulayfe mooyaane meel kale kama xidhan yacnii waxa uu ujeedaa dalxulayfata dalxulayfe ayuu ujeedaa oo masaajidka halkaa marka laga dhisay ee dulxulayfe ku yaalla halkaasunbuu ka xidhay buu yidhi ee bannaankan taageed leediin halkanuu nebigu ka xidhay kama xidhan baa uu leeyahy ibnu cabdillaahi ibnu cumar marka waxa uu tilmaamayaa un xadiidku makaankii uu nebigu ka xidhay inuu ahaa masjidu dulxulayfa waana halka ilaa maanta waxa weeyaan dadka madiine soo mara ama reer madiine ee xajka imanaya waa halkay soo maraan masaajid weyn oo xamaamaadkii iyo meelihii weysada iyo salaadii iyo waxyaabahaasoo dhan si fiican loo diyaargareeyo oo la dhisay oo waasaca ayaa ku yaalla oo laga xarmado marka waxa uu diidayaa meeshan bannaankay u bixi jireenoo wuxuu leeyahy nebigu halkaasuu ka xarman jiray masaajidka laga dhisay halkaasaa miiqaadkii makaaniga ah lamana dhaafi karo baabu lihlaali xiina tanbaciu raaxila baabkana waxa uu ka warramayaa xidhashada xajka la xidhanayo marka qofka ay raaxiladiisii la kacayso ama gaadiidkii u saaraa oo macnaha nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay markaa dulxulayfa yacni la diyaargaroobay xajka xarmashadiisii loo diyaargaroobay ee hashiisii u fuulay markay la kacday la dhaqaaqaysa ayuu talbiyada ku dhawaaqay weeye marka waana meesha ay isku khilaafeen ee saxaabada qaarba ay wax tilmaameen ma markii masaajidka dhexdiisuu ka soo xarmaduu ka soo xidhay mise markii raaxiladiisa u fuulay ee ay la kacday ayuu xidhay labadaba way tilmaameen can cubayd bni jurayjin waxaa laga wariyey annahu qaala inuu yidhi licabdillaahi bni cumar cabdillaahi bni cumar inuu ku yidhi radia allaahu canhumaa isagii aabiiba ilaahay raallaa ka aaday aba cabdiraxmaan wuxuu cubayd ibnu jurayj ku yidhi cabdillaahi bni cumar abuu cabdiraxmaanow ra'aytuka tasnacu waxaan ku arkay adoo samaynaya arbacan afar arrimood oo lam ara aanan arag axadan qof oo min asxaabika asxaabtaada ka mid oo yasnacuhaa samaynaya wuxuu yidhi waxaan ku arkay afar masalo ama afar sifo oo cid asxaabtaada ka mida aanan ku arag iyagoo samaynaya qaala waxau yidhi markaa ibnu cumar maa hunna oo maxay yihiin afartaasi yabna jurayj ina jurayjow qaala waxau yidhi ra'aytuka waxaan ku arkay laa tamasu adoon ka taabanayn min alarkaan siirasha waxa weeyaan kacbada ila alyamaaniyeyni labada rukni ee yamaaniyeynka la ydhaha yeman loo nisbeeyey macnaha jihada yemanta xiga marka waxa weeyaan arkaantana waa afarta cidhif ama afarta koone ee kacbadu ay leedahay waayo kacbadu waa murabaco afargeeska ah afarteeda koono mid walba waa rukni marka labada xaggan koonfureed ee yeman xigana waxaa la yidhaha alyamaaniyeyn labada dhinaca kale xigana waxaa la yidhaha ashaamiyeyn marka labada shaamiyeynka iyaga lama taabanayo loona dhowaan maayo laakiin wuxuu yidhi waxaan ku arkay labadan la yidhaahdo alruknaan alyamaniyaan labadan rukni ee yamaaniyaanka ah uun adoo taabanayaan ku arkoo salaamaya marka labada yamaaniyaankuna waxa weeye mid waa ka xajarul aswadka u yaallo oo waa rukniga xajarul aswadka midna waa ka ku xiga xajarul aswadka oo ruknulyamaani la yidhaahdo waana labada ay sunnada tahay waxa weeyaan taabashadoodu laakiin xajarul aswadku wuxuu kaga duwan yahay isagu waxa weeyaan haddii xajarul aswadka la gaari waayo isaga gacanta ayaa lagu ishaaraya oo salaanta loo taagaya laakiin ruknulyamaaniga ku xiga xajarul aswadka laakiin ka soo horeeya qofku markuu dawaafayo yacni ruknigaa horeu kusoo horreynaya kadibna xajarka ayaa ku xiga kaa isaga dee lama ishaaraye haddaad gacanta la gaadho unbaa la salaamaya oo la taabanaya marka waxa uhi ra'aytuka waxaan ku arkay laa tamasu adoon ka taabanayn min alarkaani tiirasha kacbada afarta koone ee kacbadu ay leedahay ila alyamaaniyeyni labada tiire yamaaniyeenka la yidhaahda mooyaane waa ka xajarul aswadka iyo ka ku xiga wara'aytuka waxaan ku arkay talbaso adigoo ka xidhanaya talbaso adoo xidhanaya annicaala kabaha asibtiyati ee dhogorta aan lahayn waxa uhi waxaa kaloon ku arkay kaba aan dhogor lahayn adoo xidhanaya wara'aytuka waxaan ku arkay tasbugu adigoo maryahaagana marinaya bisufra yacni midabkaa dacarka ee sufrada adigoo midabkaasoo kale dharkaaga ku dhabooqayo marinaya ayaan arkay wara'aytuka waxaan ku arkay idaa kunta bimakata maka marka aada joogtana ahalla annaasu dadku waxay xidhaan xajka idaa ra'aw lhilaal markay bisha dilxijo ay arkaan ee ay bilato walam tuhallil adiguna maad xidhan anta adigu xataa yakuuna ilaa uu ahaado yowmu tarwiya maalinta yowmu tarwiyaha la yidhaahdo waa maalinta sideedaad tarwiya waxaa loo odhan jiray dee biyaha ayay sii dhaansan jireen oo sii qaadan jireen si waxa weeyaan aanay u haraadin maalmaha ay carafe iyo musdelife iyo mino ay joogaan ilan dhulku sidan maanta waxa weeyaan meel walba biyaha loogu rakibay ma ahayn marka biyahooday sii qaadan jireen waxa tarwiye loo yidhi marka wuxuu yidhi adiguna maalintaa tarwiyada oo maalinta sideedaadee dilxijo ah mooyaane yacni wakhti kale ma sii xidhatida maalintaasumaad xidhataa faqaala cabdullaahi ibnu cumar waxau yidhi marka ama alarkaan tiirasha miyaa fa inii anigu lam ara ma arag rasuula allah rasuulka alla ma arag sala allahu calayhi wasalam yamasu isagoo taabanaya ila alyamaaniyeyni labada rukni ee yamaaniyeenka mooye meel kale isagoo taabanaya ma arag oo labadaasunbaa nebigu taaban jiray oo midna waa kan xajarul aswadka midna waa ka ku xiga wa ama annicaalu sibtiyatu kabahaasi aan dhogorta lahayn miyaa fa innii anigu ra'aytu waxaan arkay rasuula allah rasuulka allah ayaan arkay sala allahu calayhi wasalam oo yalbasu xidhanaya annicaala kabaha allatii kabahaasoo laysa fiihaa shacarun aan dhogor lahayn wayatawada'u fiiha waana ku tukan waana ku weysaysan jiray marka weysadama waxaa loo jeedaa dee markuu soo gaadho intuu iska bixiyo oo weysaysto cagiihuu qoyan inuu gelinayo mise inuu ku dul maydhi jirayba yacni xadiis baa soo arooray in looga jeedo wayatawada'u fiiha oo sheikhulalbanina taxqiiqiisa mukhtasarka uu ku soo arooriyey inuu iyaga laftooda iyagoo isagoo xidhan uu ku dulmaydhi jiray yacni riwaayo caddaynaysa ayaa soo aroortay waxa uu yidhi markaa fa ana uxibu waxaan jecelahay an albasaha inaan xidho ayaan markaa jecelahay wa ama sufra midabkan dacarka ah ee maryahayga aan marinayana fa innii anigu ra'aytu rasuula allah rasuulka alla ayaan arkay sala allahu calayhi wasalam oo yasbuqu bihaa maryihiisa marinaya ayaan arkay markaa fa ana uxibu anna waxaan jecelahay an asbuqa bihaa dee inaan mariyo ayaan ana jecelahay wa ama alihlaal xidhashada miyaa fa innii anigu lam ara ma arag rasuula allah rasuulka alla ma arag sala allahu calayhi wasalam yuhillu isagoo xidhanaya xataa tanbacisa bihi raaxilatu ilaa waxa weeyaan hashiisu ay la kacdo dee hashiisu markay la kacaysaana waa maalinta sideedaad ee tarwiyada ee uu u kicitimayo xagga mina marka maalintaa markuu gaadiidkiisa fule uu u dhaqaaqayo xagga mina ayuunbuu labayka xajan waxa weeyaan dee talbiyada xajka uu bilaabi jiray marka afartii arrimoodba sidaasuu kaga jawaabay oo dee wuxuu yidhi sunnadu waa sidaas in maalinta sideedaad xajkii loo xarmado la xidho in waxa weeyaan labada tiir afarta tiir ee kacbada labada yamaaniyeenka ee xajarul aswadka iyo ka ku-xiga ee ka horeeya uun waxa weeyaan la taabto sidaasuu markaa ugu fasiray kabahana inuu nebigu xidhan jira aan dhogorta lahayn midabkanna inaan nebiga ku arkay isagoo maryihiisa marinaya saasaan anagu jecelahay baabun fi lihlaali bilxaji min maka baabkanna waxa uu ka waramayaa xajkii in laga xidho maka can jaabirin waxaa laga wariyay radia allaahu canhu annahu qaala inuu jaabir yidhi aqbalnaa waxaan soo qaabilay oonu u soo kacnay xagga maka muhilliina annakoo xidhannay maca rasuuliillaah rasuulka allah annakoo la soo xidhannay sala allahu calayhi wasalam bixajin mufradin xaj keliya annakoo nebiga la soo xidhannay ayaanu soo qaabilno xagga maka aanu u soo ambabaxnay wa aqbalad caaishatu caaishina waxay soo qaabishay bicumratin cumro ayay la soo qaabishay iyadoo cumro xidhatay xataa idaa kunnaa bisarifa markaannu meeshaas sarifa laydhaa aanu marayno ayaa carakad caaishatu caaisha ay caadadii ka timid oo ay xayday xataa idaa qadimnaa markaanu soo gallay maka ayaa tufnaa bilkacbati kacbadii aanu tawaafnay waasafaa waalmarwati marwe iyo safana dhexdoodii aanu saciinay fa amaranaa rasuuluullah rasuulka alla markaa wuxuuna amray sala allahu calayhi wasalam an yaxilla minnaa inuu naga xalaaloobo man lam yakun macahu hadyun ciddii aan hadyi wadan yacni hadyigu waa xoolihii ay dadku soo kaxaysan jireen ee hadyiga ahaa si ay maalinta tobnaad yowmulxaji alakbarka u qalaan xujaajka markaa nebigu wuxuu amray ninkii aan hadyi wadan inuu xajkiisii cumro u rogo oo intuu yacni acmaashii cumrada ee tawaafkii iyo sacigii iyo xalqigii ama taqsiirkii intuu sameeyo inuu iska xalaaloobo dabeed xalaasha uu ku joogo ilaa maalinta sideedaad ee yowmu tarwiyaha laga gaadhayo dilxijaa dabeed maalintaana xaj unu xidho sidaana mutamaticuu ku noqdo taasuu amray marka waxaa la yidhaha waa fasqu lxaji ila alcumra waa xajkii oo loo gadiyey ama loo rogay cumro loo rogay laakiin waa ninkii aan hadyi wadan amaa dadkii hadyiga watay iyagu may xalaaloobina ixraamkoodii ayay baaqi ku noqdeen oo ilaa maalinta tobnaad ay hadigay wataan qalayaan iyagu may xalaaloobin oo sidaasa xajkii ugu xidhnaa waxa uu yihi markaa qaale waxa uu yihi faqulnaa waxaanu idhi xillu maada xalaalowgee xalaalowgani waa maxay qaala waxa uu idhi alxillu kulluhu waa xalaalow dhammaantii yacni waa xalaalow taam ah qaala waxa uu yihi markaa fawaaqacna annisaa dumarkii baanu ku dhacno marka u galmoonnay watadayabnaa biiib udgoonkii iyo cadarkiina waanu ismarinay walabisnaa fiyaabanaa dharkayagiina waa iska xidhannay walaysa baynanaa wa bayna carafata ilaa arbacu layaal annakiiyo carafana noomay dhaxayn afar habeen mooye wax kale uma ahlalnaa yowma tarwiya dabeed waxaanu xidhannay maalintii tarwiyada ayaanu xajkii xidhannay uma dakhala rasuulullah dabeed rasuulkii ilaahay baa usoo galay sala allahu calayhi wasalam calaa caaishata caaisha ayuu usoo galay radia allaahu canha fawajadahaa tabkii markaa wuxuu la kulmay caaisho oo ooyeysa faqaala wuxuu yidhi maa sha'nuki caashaay arrinkaagu waa maxay qaalad waxay tidhi sha'nii arrinkaygu waxa weeye annii qad xidtu inaan xayday oo caadadii iga timid waqad xalla annaasu dadkii waa xalaaloobeen walam axlil anama xalaaloobin walam atuf bilbeyti beydkiina ma tawaafin waannaasu yadhabuuna ila alxaji al'aan dadku imika xajkii bay qabanayaan oo cumradoodii markay dhammaysteen ee ka xalaaloobeen dee xajkii bay u socdaan fa qaala markaa waxa uu yidhi inna haada kani caashay amrun waa arrin katabahu allaahu ilaahay uu ku qoroo ku faral yeelay calaa banaati aadam ilma hablaha ilma nebi aadam yacni nebi aadam calayhi asalaam wixii dumar iyo waxa weeyaan nisaa ka tafiirmay banaatu bani aadam yacni bani aadamka dhadigooga oo dhan waa wax ilaahay u qadaruu u qorsheeyey oo waa arrin dee dumar oo dhan ay ka siman yihiin marka waxa uu yihi fakhtasilii iska maydho caashaay uma ahillii bilxaji dabeed xajka xidho waana amarkii asmaa bintu cumays markay umushay waa amarkii uu faray lafdigiis oo ah in xajkii iyo cumradii laysdhex geliyo idkhaalu lxaji cala alcumra marka qofkii waxa uu noqonayaa qaarin qof xidhiidhiyey bayna alxaji waalcumra ilan xajka saddexda sifee loo gutaa ama waa qiraan oo inaad wada niyooto dee xajkii cumradii labayka xajan wa cumrata ama waa ifraadoo xaj keliya in lasoo xidho labayka xajan ama waa tamatuco waa in inta cumrada la xidho fii ashhuri lxaji oo laga xalaaloobo dabeed xalaashaa layska ahaado ilaa yowmu tarwiya oo maalinta tarwiyadee sideedaad uun haddana xajkii la xidho labayka xajan marka nabigu waxa uu ku yidhi sala allahu calayhi wasalama fakhtasilii uma ahilii bilxaji wuxuu yidhi caashaay intaad iska maydhato xajka xidho oo labayka xajan dheh fafacalat sidii bay caashi yeeshay iyadoon daahir ahayn wa waqafat ilmawaaqifa meelihii la istaagiyena way istaagtay hadday carafo tahay hadday musdelifa tahay hadday mina tahay meelihii lasoo maro dhan waa soo martay xataa idaa taharad markii ay daahirowdayna daafat bilkacbati kacbadii ayay tawaaftay wasafa waalmarwati iyo marwe iyo safana dhexdoodii way sacyiday uma qaala dabeed nebigu waxau yihi qad xalalti waad ka xalaalowday caashaay min xajiki min xajaki wa cumrataki wa cumrataki yacni xajkaagii waad ka xalaalowday qad xalalti waad ka xalaalowday min xajiki xajkaagii wa cumrataki iyo cumradaadiiba waad ka xalaalowday faqaalad markaa waxay tidhi yaa rasuula allah markaa dee waxay noqotay ilan qaarina oo xajkii iyo cumradii ayay xidhiidhisay labadiiba waad ka xalaalowduu nebigu ku yidhi oo dawaafkiina kaa dambee xajkunbaa kaaga filan maca kii cumrada faqaalad markaa waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow innii ajidu fii nafsii naftayda waxaan ka helayaa annii anigu lam atuf bilbeyti inaanan beytka dawaafin oo yacnii cumradii hore dee xataa xajajtu ilaa aan xajiyey oo macnaha tawaafkii xajka mooye kii cumradu inuu idhaafaan dareemayaabay tihi ilan waa tii aan daahirka ahayn markii hore eh qaala nebigu waxau ihi markaa fadhab bihaa war kaxee yaa cabdiraxmaan cabdiraxmaanow kaxee yacni waxa weeyaan waa walaalkeeda waa cabdiraxmaan ibnu abi bakar markaa wuxuu yidhi cabdiraxmaanow bal walaasha caasho kaxee oo fa acmirhaa waxaad kasoo umrisiisaa ka soo cumraysiisaa min atanciimi tanciim tanciimna waxaa la yidhaha waa adna alxilli yacni xaramku dee xuduudda uu leeyahay waa meesha ugu dhowey xilliga ah ee marka la gaadho yacni xalaashii la gelaye xaramkii laga baxayo ilan xaramku xuduud buu leeyahay axkaam baanu leeyahay marka xuduudulxaram meesha ugu dhow ee ka baxsan weeyaan tanciim ee ugu dhow marka imikana waxaa la yidhaha masjid baa ka dhisan la yidhaha masjidu caaisha ducaasho loogu magac daray marka wuxuu yidhi faacmirha min atanciimi tanciim ka soo cumraysiiyo halkaa inta cumro ka soo xidhato dee soo geli xaramkoo macnaha cumraysato wadaalika kaasina laylata alxasba habeenkii xasbada macnaha meeshaa dixdee dhagaxaanta yaryar le iyo quruuraxa habeenkii la deganaa weeyi marka alxasbana waa la yidhaahdaa almuxasabna waa la yidhaahdaa marka waa habeenka afar iyo tobnaad ayaa halkaa dhagaxaanta ama quruuraxa yar leh xasbada ama muxasabka la yidhaahdo waa meel maka kambalkeeda ahi ayaa nebigu degi jiray si bixitaanka madiine uu usii ambabaxayaa ugu sahlanaado waddadiisu ay ugu fududaato marka halkaa kasoo cumraysi ayaa uu yidhi tanciim wadalika laylata alxasba waxaana ahayd habeenkii halkaa dhagaxaanta le la deganaa ee maka kambalkeeda waana habeenkii afar iyo tobnaad ayaa ay ahayd halkii buu markaas kasoo cumraysiiyey baabu talbiya baabkana waxa uu ka warramayaa talbiyadii xajkii marka la xidho in la talbiyeysto iyo sifada talbiyadu ay leedahay can cabdillaahi bni cumar waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma ilaa iralaakaade ana rasuula allah in rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam marka axaadiista si aad ku arki doontaan saxaabada qaarkood waxay tilmaamayaan nebigu xaj keliya inuu soo xidho mufrid u ahaa xaj mufrada uu soo xidhay qaarkoodna waxay tilmaamayaan qaarin inuu ahaayo xaj iyo cumraba uu soo xidhay marka waxaa lagu jamcinayaa in markii hore uu xaj xidhay markii dambena cumrada uu xajkii ka dulgeliyo oo macnaha xaj iyo cumraba uu waxa weeyaan wada niyooday oo labeyka xajan wa cumratan uu yidhi markii manaamka loogu yimid ee waxa weeyaan loo sheegay marka dee saxaabada nin walba kii uu maqlay ayuunbuu warinaya kii talbiyada xajka ka maqlayna waa mufrid buu yidhi kii talbiyada xajka iyo cumrada ka wada maqlayna waa qaarin buu yidhi sidaasay u kala duwanaadeen oo yacni inuu markii hore ifraad intuu xidhay kadibna uu qiraan u rogay oo xajkii iyo cumradiiba uu israaciye weeye can cabdillaahi bni cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhuma labadoodaba ilaahay allah ka haday ana rasuula allahi in rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama kaana u ahaa ida istawat marka ay la kor noqoto bihi rasuulka raaxilatu raaxiladiisu qaa'imatan xaalay tahay tii la taagan cinda masjidi dilxulayfa masaajidka dilxulayfa agtiisa ahalla waa u xidhan jiray yacni mar alla markaa hashiisu ay la kacdo ayaa nebigu uu xajka xidhan jiray talbiyadana uu bilaabi jiray oo faqaala waxa uu odhan jiray markaa waa sifadii talbiyada eh waxaad tidhaahdaa kaana waxa u ahayd istawad marka ay la kor noqoto bihi nebiga raaxilatu raaxiladiisu qaa'imatan xaalay tahay tii taagan cinda masjidi dilxulayfa dilxulayfa masaajidkaa ku yaalla agtiisa ahalla wuu talbiyeysan jiray markaa nebigu faqaala markaa waxau odhan jiray waa sifadii talbiyadee labayk allaahumma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulk laa shariika lak waa alfaad tawxiidu rabbi alcaalamiin xambaarsan labayka ku ajiibay allaahumma allahayow labayka ku ajiibay oo ku yeelay labayka ku ajiibay allahayow ilan adaa dadka u yeedhoo amray inay xajka u soo qastaane laa shariika lak wax kula wadaagaa mulkiga iyo lahaanshaha iyo cibaadada iyo rubuubiyadaada wax kula wadaagaa kuuma sugnaanin labayka ku ajiibay allahayow oo maxaan kuu ajiibay waa tacliil jumladani waayo ina alxamda mahadda iyo ammaanta iyo wanicmata nicmaduba laka adigay kuu sugnaatay waalmulk mulkiga iyo boqortinimadiiyo lahaanshuhuna adiga ayuu kuu sugnaaday laa shariika lak wax kula wadaagaa rubuubiyada iyo mulkiga kuuma sugnaanin allahayow qaaluu waxay yidhahdeen wa kaana cabdullaahi bnu cumar cabdillaahi bnu cumar wuxuu ahaa yaquulu kii yidhaahda haadihi tani talbiyatu rasuuli illaah rasuulka alle talbiyadiisii weeyaan tani oo intaa aynu intaa hore waa sifadii talbiyada nebiga sala allahu calayhi wasalam qaala naaficu naaficu waxa uu yidhi kaana cabdullaahi cabdullaahi wuxuu ahaa yaziidu kii ku siyaadiyey maca haada kaa hore labayka labayka labayka wasacdayk waalkhayru biyadayk labayka waalraqbaau ilayka waalcamal waxa uu ku siyaadin jiray labayka labayka labayka wasacdayk allahayow ku ajiibay oo ku yeelay ijaabatan bacda ijaaba weeye waalkhayru biyadayka khayrkuna labadaada gacmood ayuu allahayow ku jiraa labayka ku ajiibay allahayow waalraqbaa'u dalabka iyo su-aasha khayrka iyo wanaagga laysweydiistaana ilayka xaggaagu unbuu ahaado dee adiga unbaa lagu baryayaa oo waxaan ku su'aalanaynaa iyo waalcamalu camalkuna xaggaagu unbuu ahaado adiga dartaa ayaanu camal falaynaa marka dee yani kelimaadkan ibnu cumar iyo saxaabada qaarkood ay ku ziyaadin jireen haddii lagu ziyaadiyena wax mushkila-a male ayay culimmadu yidhaahdeen laakiin sida ugu wanaagsani waa inaad ku gaabsato intii nebigu ku gaabsaday oo talbiyadii nebiga ah sala allahu calayhi wasalam baabun fii talbiyati bilcumrati waalxaji baabkanna waxa uu ka warramayaa xidhashada cumrada iyo xajkii la wada xidho yani waa halka khilaafku uu ka soo baxayo yani ma mufrid buu ahaa nebigu mise qaarin ma xaj keliyu xidhay mise labadaba wuu israaciyey can anasin waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi samictu rasuula allah rasuulka alla ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam oo ahal la xidhay bihimaa labadoodiiba cumradii iyo xajkiiba jamiican dhammaantood oo yidhi labayka cumratan waxajan cumro iyo xaj ayaan kuu xidhay allahayo waan kugu ajiibay labayka cumratan waxajan ilan sifada xidhashada qiraanku waa sidaas inaad tidhahdo labayka xajan wa cumratan sifada xidhashada ifraadkuna labayka xajan oo keliya sifada xidhashada dee cumraduna in marka cumradana labayka cumratan aad tidhahdo yoomu tarwiyahana labayka xajan marka waxaa la yidhi cibaadaadkan dee camaliga ah aynu qabanayno cibaadada lagu dhawaaqo waxa weeyaan niyadeedu waa xajka xajka iyo cumrada niyadooda waa lagu dhawaaqa oo in lagu dhawaaqa waa sunne oo markaad xidhanaysa aad ku dhawaaqdood labayka xajan ama labayka cumratan ama labayka xajan wa cumratan dhawaaqu waa waxa weeyaan waa sunne laakiin dee cibaadaadkan kale sida salaadoo kale niyada in lagu dhawaaqaa sunno maahay waa bidco marka inaku maadaama aynu nahay yacni addoommo oo dee wixii layna amruna aynu samaynayno niyada halkii lagu dhawaaqayna waa in lagu dhawaaqo halkii aan lagu dhawaaqinna aan lagu dhawaaqin oo iminkoo kale waxa weeyaan salaada dee naweytu usallii farda salaati duhri arbaca ragcaatin muqtadiyanti waxa weeyaan bidco weeye oo watalafudu biha bidca yacni niyada maxalkeedu waa qalbigaa laga guntaa waxa lagu dhawaaqiyaana allaahu akbar un weeye waxan kaloo dhan waxa weeyaan bidco weeyaan inaad inaad ku dhawaaqdo laakiin marka xajka la joogo ama cumrada inaad ku dhawaaqdaa waa sunne maxay tani bidco u noqotay tanna sunno u noqotay tanna dee nebigaa ku dhawaaqay labayka xajan tanna nebigaan ku dhawaaqin oo allaahu akbar uu yidhi adigu markaa nebigun waa inaad ku dayata can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey radia allahu canhu ilaa raallaa ka aaday can inabiyi nebiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu nebigu yidhi samictu rasuula allah can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi nebiga wuxuu ka wariyey abu hureyre sala allahu calayhi wasalam qaala inuu nebigu yidhi waaladii allaha ayaan ku dhaaranayaa nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirta e layuhilanna ibnu maryama ciisa bnu maryam waxa uu xidhan doonaa oo uu talbiyeysan doonaa bifaji rawxaa meeshaa rawxaa la yidhaahdee maka iyo madiina u dhaxaysa dariiqeeda fajigu waa dariiqa ah ayaa ibnu maryam uu ku talbiyeysan doonaa oo talbiyada uu ka qaadi doonaa xaajan isagoo xajiyaya aw muctamiran ama cumraysanaya aw layasniyannahumaa ama labadaba wuu israacin doonaa macnaha ama mufrid buu noqon ama mutamatic buu noqon ama qaarin buu noqon markaa saddexda sifo ka uu xajiyaba waxa uu halkaa soo mari doonaa faju rawxaa waddada la ku taalla meesha arawxaa ee maka iyo madiina u dhaxaysa isagoo talbiyeysanaya oo labayka allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulk laa shariika lak isagoo talbiyeysanaya ayuu halkaa soo mari doonaa markaa dee waa ciisa bnu maryam aakhiru zamaanka marka uu soo dego isagoo sharcigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dadka ku kala xukumaya marka aakhiru zamaanka uu soo dego weeye ayaa halkaa soo mari doonaa isagoo talbiyeysanaya oo xaramka u soo socda baabun fii ifraadi alxaji baabkana waxa uu ka warramayaa xajka keliyeyntiisa la keliyeynayo xaj keliya la xidho can ibni cumara waxaa laga wariyey radia allahu canhumaa qaala inuu yidhi ahlalnaa maca rasuuli illah rasuulka alla waxaanu la soo xidhannay sala allahu calayhi wasalam bilxaji xaj ayaanu la soo xidhannay mufradan xaalu yahay kii keli ah xaj keliyaanu nebiga la xidhannay wa fii riwaaya riwaayo kalena waxay ahayd anna rasuula allah in rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam ahla inuu xidhay bilxaji xajkii mufradan xaalu yahay keligii xajkii oo keliya inuu nebigu xidho labayka xajan u yidhi can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha ana rasuula allah in rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam afrada alxaja xajka inuu gaar yeelo keligii uu xidhay wa can bakr ibni cabdillaah bakr ibni cabdillaahi waxaa laga wariyey can anasin anas wuxuu ka wariyey radia allahu can qaala inuu yihi samictu nabiya nebiga ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yulabii isagoo ku talbiyeysanaya bilxaji waalcumrati xajkii iyo cumradiiba jamiican dhammaantood yacni waxaan maqlay nebigii oo labadiiba wada xidhay oo qiraan sameeyey qaala bakru bakr waxau yihi faxadatu bidalik arrinkaasaan u sheegay ibna cumara ibnu cumar baan arrinkaa u sheegay faqaala waxau yidhi markaa ibnu cumar labbaa waxa uu ku talbiyeystay nebigu oo u xidhay bilxaji waxda xajkii oo keliya u xidhay markaa saxaabadii way isku khilaafsan yihin falaqiitu anasan wuxuu yidhi markaa bakar waxaan la kulmay anas oo faxadatu waxaan u sheegay biqowli ibni cumar hadalkii ibnu cumar baan u sheegay yacni hadalkii ibnu cumar uu yidhi xaj keliya u xidhaan u sheegay faqaala anasun anas markaa wuxuu yidhi ma tacuduunanaa ilaa sibyaanan carruur mooye wax kale nagu tirin maysaan waayo waxaa la yidhi cabdillaahi ibnu cumar markii uu bakar u sheegay ayaa cabdillaahi ibnu cumar wuxuu yidhi anas wakhtigaa nin weynba ma isaga ahaa ilmo yar buu ahay oo dumarka iskaga gelgelayo carruura oo nin weynba ma ahayn markaase anas dee arrintii buu maqlay waxa uu yidhi ma tacuduunanaa ilaa sibyaanan yacni carruur mooye wax kale ba nagu tirin maysaan waxa uu yidhi anas oo uu ku celiyey samictu rasuula allah rasuulkii allah ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu isagoo leh labbayka cumratan wa xajan cumro iyo xajba ilaahayo waan kugu ajiibay oo waan xidhay isagoo sidaa leh marka waataynu nidhi saxaabada dee nin walba nebiga wixii uu ka maqlay ayuunbuu tilmaamay oo uu wariyey bixasabi cilmihi baabun fii mutcati lxaji xajka mutcadiisii ayaa uu ku saabsan yahay oo yacni mutcada xajkana waxaa la yidhaahdaa in cumrada la niyoodo fii ashhuri alxaji dabeed laga xalaaloobo ilaa maalinta tarwiyadana xajkii oo keliya un la xidho can cimraan ibni xusein waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala inuu yidhi tamatacnaa maca rasuuli illaah rasuulka alleh ayaanu la tamatucnay sala allahu calayhi wasalam oo tamatucaanu la samaynay walxaal baanu rasuulka tamatuc la samaynay lam yanzil aanu ku soo degin fiihi tamatucaasi alqur'aanu qur'aan diidaya aanu ku soo degin qaala rajulun ninbaa markaa wuxuu ku yidhi bira'yi ra'yigiisi maa shaaa wuxuu doono wuxuu halkaa uga jeedaa cimraan ibnu xusein cumar ibnu alkhadaab ayaa waxa uu diidi jiray tamatuca in la sameeyo oo waxa uu odhan jiray yacni tamatucu wax bannaan ma aha eh xaj keliya unbaa la xidhan karaa ama cumro keliya marka ifraadka ayuunbuu dadka amri jiray cumare tamatucuu u diidi jiray marka iyadoo culimmada qaarkood ay ku yacni cileeyeen arrintaas inuu ugu diidi jiray si aanay dadku ugu shuqloomin dumarka iyo waxyaabahaasoo dee markay xalaaloobaan maalmaha fadliga badan ee yoomutarwiyaha ka horraysa ee cashru dilxija halkii camal iyo cibaado lagaga mashquuli lahaa si aanay dumarka iyo mucaasharadooda iyo howlahooda adduunya aanay ugu shuqloomin ayuu ugu diidi jiray ilan qofku markuu xalaaloobo waxaa laga yaabaa tamatucii dumarka iyo hawlihiisa adduunya inuu ku mashquulo laakiin marka uu xarman yahe muxrimka uu yahay dee waxaa u dhowaan maayo waa ka xaaraansan yahay marka cimraan ibnu xuseen wuxuu yihi rasuulkii ilaahay baanu la tamatucnay qur-aan diiday oo soo degayna ma jiro ninunbaa ra'yigiisii wuxuu doonay isaga yidhi oo diiday cumar buu ujeeda tamatuca halkan cimraan ibnu xusein uu nebiga u nisbeeyey waa qiraankii maaha tamatucii yani sifadiisu ahayd inta la cumraysto oo laga xalaaloobo in layska joogo ilaa yoomu tarwiya kadibna xajka la xidhan ma aha ee tamatacan uu leeyahay tamataca nabiyullaahi waa qiraankii uu nebigu sameeyey waayo nebigu ma tamatucinoo tamatuc ma samayne qiraan unbuu sameeyo xajkiiyo cumrada waa xidhiidhiyey waayo nebigu hadiga ayuu soo kaxaystay ninkii hadigiisa watayna umay bannaanayn inuu xalaaloobo ilaa maalinta tobnaad ka hor saxaabadana nebigu sala allahu calayhi wasalam waa kii ku yidhi ninkii aan hadiyi wadan wuxuu nebigu ku yidhi iska xalaalow oo xajkaagii cumro u rog dabeed iska joog ilaa maalinta tarwiyada yoomu tarwiyadana xajka xidho laakiin ninkii hadiyiga watay sida nebiga sala allahu calayh wasalam iyo asxaabta qaarkood waxa weeyaan may xalaaloobin oo xalaalow uma bannaanayn sidaa darteed nebigu saxaabada wuxuu amray tamatucaas ciddii aan hadiyi wadan waxaa la yidhi markaa waxyaabaha tusinaya inuu tamatucu yahay afdalu anwaaci alxaji waayo nebigu wuxuu ku hamiyey oo uu yidhi haddaanan hadyiga wadan lahayn anna xajkayga cumro ayaan u rogi lahaay oo waan tamatuci lahaa marka arrinta uu nebigu saxaabadiisa amray isaguna uu tamaniyey weeyaan nooca ugu fadliga badan ee culimmada qaarkood ay yidhahdeen waaba waajib in sifadaa loo xajo waa tamatuca laakiin nebiga tamatucu uma suuroobino dee hadigii ayuu wartay marka cimraan ibnu xuseen oo dhaahda uu leeyahay tamataca nabiyullaahi qiraankii buu ujeedaa qiraankii ayaa uu ujeedaa laakiin saxaabadu wa tamatacnaa macahu iyaga saxaabada wixii aan hadyi wadani dee way tamatuceen can jaabir bni cabdilaahi waxaa laga wariyey radia allaahu canhumaa ilahay raallah ka ahday qaala inuu yihi qadimnaa maca rasuuli illaah rasuulka ilaahay ayaanu la nimid sala allahu calayhi wasalam wanaxnu naquulu annakoo leh labayka bilxaji xaj ayaanu kugu ajiibna allahayow annakoo xajkii ku talbiyeysanayna ayaanu waxa weeyaan rasuulka ilaahay la nimid oo la soo gallay oo yacni xajun soo xidhannay fa amaranaa rasuulu llah rasuulka alle markaa wuxuuna amray sala allahu calayhi wasalam an najcalahaa cumratan inaanu cumro ka dhigno marka waxaa la yidhaha waa fasqu lxaji ila alcumra oo ciddii aan hadyi wadan inay xajkoodii cumro u rogaan ayuu markaa amray oo intay iska cumraystaan dabeed ay iska xalaaloobaan xalaasha ay ku joogaan ilaa maalinta tarwiyadu ay timaaddo waa sideedaadkii dabeedna xajkii ay xidhaan oo labayka xajan ay yidhaahdaan sidaasaa qofka una raaxo badan oo yani nafis oo u degan una fadli badan baabu man axrama bilxaji wa macahu lhadyu baabkana waxa uu ka waramayaa ciddii xaj xidhatay hadyigana soo kaxaysatay can muuse bnu naafic waxaa laga wariyey qaala inuu yihi qadimtu makata maka ayaan soo galay mutamatican anoo ku tamatucay bicumratin cumro qabla tarwiyati tarwiyadii ka hor waa maalintii sideedaade biarbacati ayaamin afar maalmood yoomu tarwiyaha afar maalmood ka hor anoo cumro ku tamatucay oo intaan cumraystay iska xalaaloobay ayaa waxa weeyaan makaan soo galay fa qaala annaasu dadkii waxay yidhahdeen tasiiru xajatuka xajkaagi wuxuu noqonayaa alaana hadda makiyatan yacni xajadaadii aada xajiyaysay wuxuu noqonayaa xaj makiya oo ree maka ahoo macnaha makaad ka xidhan doontaan maalin maalinta tarwiyada ayuunbaad maka ka xidhana nin meel kale ka soo xidhay noqon mayse ayay ku yidhaahdeen fa dakaltu calaa caطaa'i bni abi rabaax wuxuu yidhi muusa bni naafic markaa caطaa'i bnu abi rabaax ayaan u soo galay oo fastaftaytuhu yacni waan weydiiyey arrintii faqaala caطaa'un caطaa' waxa uu yidhi markaa xadaanii waxa uu ii warramay jaabir bni cabdillaahi alansaari jaabir bni cabdillaahi wuxuu ii sheegay annahu xaja maca rasuuli illaah inuu rasuulka ilaahay la soo xajay sala allahu calayhi wasalam caama saaqal hadya macah sanadkii hadyiga uu nebigu soo kaxaysay saxaabada qaarkoodna ay hadyigoodii wateen walxaal ayaa waxa weeyaan nabiga uu la soo xajiyey markaa jaabir bni cabdilaahi qad ahallu ay soo xidheen bilxaji xajkii mufradan oo keli ah iyagoo xajkii oo keliya soo xidhay ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ay la soo xajeen oo xaj ifraada ay soo xidheen faqaala rasuulu llahi rasuulka alle wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam axilluu min ixraamikum war ixraamkiinna ka xalaalooba oo xajkiinnii cumro u roga weeye oo fatuufuu tawaafa bilbeyti beytka iska tawaafa wa bayna safa walmarwati marwe iyo safe dhexdoodana saciya wa qasiruu timihiinana gaabiya wa aqiimuu xalaalan idinkoo xalaaloobay markaa iska jooga oo cumradii dhammaystay xataa idaa kaana ilaa marka uu ahaado yowmu tarwiya xataa idaa kaana yowmu tarwiyati yowmu tarwiyuhu markuu ahaado ee yowmu tarwiyaha la gaadhana faahilluu bilxaji xajka markaa xidha yacni waxa uu yidhi xajkiinnii intaad cumro u rogtaan iska cumraysta iskana xalaalooba xalaashaana ku jooga ilaa maalinta tarwiyada dabeed yowmu tarwiyaha waa maalinta sideedaade xajkii xidha wajcaluu kana yeela allatii qadimtum bihaa taad la soo gasheen oo xajka aad soo niyooteena mutcatan mutco ka yeela macnaha ifraadka aad soo xidhateen mutco ka yeelo wajcalu alatii qadimtum bihaa mutcatan taad la soo gasheen talbiyadiina mutco ka dhigo oo macnaha mutcadu dee cumraysto iska xalaalooba tamatuc wakaa ilaa maalinta tarwiyadana xaj kaliya aad xidhataan qaaluu waxay idhahdeen kayfa najcaluhaa mutcatan waqad samayna alxaja waxay idhahdeen rasuulkii allow sideenu mutco ugu rognaayeenu mutco uga dhignaa annakoo xaj soo magacownoo mufrid ahayn sideenu haddana cumro ugu rognaa qaala waxau idhi ifcaluu maa aamurukum bih war waxaan idin amray yeela waa sida fadliga badane fa innii anigu haddaan rasuulkii ilaahay ahay lowlaa annii suqtu lhadya haddaanan hadyigayga soo kaxaysan lafacaltu mila aladii amartukum bih sidaan idin faraan yeeli lahaa yacnii ta tusinaysa afdaliyada iyo fadli badnaanta tamatucu waa taa waxaa rasuulku yidhi haddaanan hadyigayga wadan hadyigaa ii diidaye eh sidiinaasaan yeeli lahaa ee sidaa yeela buu yidhi walaakin ha yeeshee buu yidhi aniga laa yaxilu iga xalaaloobi maayo mina aniga xaraamun wax markii hore yacni ixraamka igaga xaaraantinimoobo maxduuraadkii ihi ii xalaaloobi maayo xataa yabluqa alhadyu ilaa hadiga aan soo kaxeeyey uu gaadho maxillahu halkuu ku xalaaloobayey oo xaramka maalinta tobnaad ah maarkasa yowmulcaashirka yacni maxilku waa meeshii iyo wakhtigii uu xalaaloobayey oo ah maalinta tobnaad xaramka in loogu qalo fuqaraa'ulxaram marka waxau idhi maadaama anigu hadigii aan wato hadyigani meeshuu ku xalaaloobayey ilaa uu ka gaadhayo waa maalinta tobnaad oo xaramka lagu qalayo eh dee wixii xalaaloobayo xaaraaniga ahaa ma jiro xaramkaygaasaan ku jira exraamkaas laakiin ninkii aan hadyi wadanow sidaasaa ku wanaagsana sidaa yeel fafacaluu sidii bay yeeleen marka waa halka ay culimmada qaarkood kaba soo qaateen tamatucu inuu waajib yahay waayo nebigu saxaabada wuu amray isaguna wuu tamaniyo waxa uu yidhi haddaanan hadyiga wadan kaa aan idin faray ayaan yeeli lahaa ayaa u yidhi marka halkaas ayaa bacdu ahlilcilmi waxay tilmaamaanba tamatucuuni inuu waajibi oo kuwa kale aan u bannaanaynba haddaanu waajib ahaynna waa afdalu anwaaci ilxaji wallahu aclam